wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas oo eheliyaan wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta gargaarka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo iskuduwaha caafimaadka degmada kismaayo ayaa maanta xariga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyey deegaanka qaamqaam oo ku yaala waqooyiga magaalada kismaayo xaruntan cusub ayaa la filayaa inay wax ka bedesho baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanada qaamqaam iyo nawaaxigiisa iyadoo bulshada deegaanka qaamqaam iyo tuulooyinka ku xeeran ay muddo dheer sugayeen helitaan adeega caafimaad oo taya leh waxaana dadaalka hirgelinta xaruntan gacan ka geystay wasaaradda caafimaadka ee jubbaland iyo hay-adda qatar gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ismaaciil oo munaasabada ka hadlay ayaa si weyn usoo dhoweeyay dhismaha xaruntan caafimaad ee laga xarag jaray deegaanka qaamqaam isagoona xusay in bulshada u horseedi doonto horumar caafimaad oo muuqda aan ka badnayn muddo uun laba bilood oo wax dhiman ah meeshan aan hadda xadhigga laga jaray bannaan bay ahayd waxba kama dhisnayn waxba kama jirin maantana waa kaa aynu aragno allahaasaa marka hore mahadda iska leh waxaa kale oo aan uga mahad celinayaa intii baxsatay ee sadaqaysatay ee dhiibatay intii ka talisay intii u talisay intii u dhibtootay intii juhdiga iyo dadaalka badan ku soo bixisay intaba waa uga mahad celinaynaa runtii waa haddaan u nahay deegaanka reer qaamqaam waa noo maalin farxadeed farxad weyn bay noo tahay in maanta xaruntii caafimaadka la xadhig jaro oo aanu baahin ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa ballan qaaday in wasaaraddu ay sii xoojin doonto dadaalada lagu horumarinayo xarumaha caafimaad iyo kor u qaadista adeegyada bulshada si loo daboolo baahiyaha caafimaad ee bulshada reer jubbaland reer qaamqaam waxaan u malaynayaa waa nasiib badan tihiin xarunta intaa leeg oo laydiin dhisay siduu wasiirku sheegay waxaa la rabaa marka dambe oo lasoo noqdo iyadoo derbi ku wareegsan yahay annagu idiin keenayaaye iyaguna iskaa waxqabsa ku dhistaanba sanadkan sanad goortan goorteeda inayn saa u bannaanaanin inay xarunta inta ka weynaato oo dhulbaa xaggan ugu yaalle aan qaybo kale ku darno oo ka waaweyn oo macno weynu yeelo oo isbitaal ku noqdo hadda waa m c h waxaan rajaynayaa sanadka dambe inaynu isagoo isbitaalah aanu isugu nimaadno oo baahida magaalada kismaayo u baahanaysaan ay iska yaraato waa laga dhisiyaa isbitaal meeshan la yidhaahdo dhinacan shishe oo luglow luglow ma maxaa la dhahaa meeshan istanbul istanbul iyo iyo buulabartida dhexdooda meelaha laga dhisayaa oo isbitaal weyn ah guryahan cusub oo diable solutionka halka waaraa laga dhisayaa marka isaga naftiisu wuxuu noqonayaa wixii looga baahdo isbitaal kismaayo loo aadi lahaa insha allahu tacaala halkaa in lagu lagu xaliyo waxaan rajaynayaa degmada caafimaadka degmada mas-uuliyiinteedu